nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka weli waxaynu ku tala jirnaa taariikhdii uu qoray nebi muuse bal raximahullahu sida ay ugu qoran tahay towraadka markaasaa ay ahayd oo lagu yidhi dadka reer yoshaac kaca oo webiga urdun ka tallaaba ka talaaba adigoo iyo dadkaaga oo dhammu oo waxaad u gudubtaan dalka aan siinayo iyaga iyo kuwa reer banu israa'iil meel kasta oo aad cagta dhigtaanba waan idin siiyey oo si muuse uga sheegay oo soodintii waxay noqon doontaa marka laga bilaabo cidladii iyo lubnaanta iyo xataa tan iyo weliba webiga weyn oo webi yufreed ah iyo dalka reer xareed oo dhammu iyo tan haddaba waaweyn oo xagga qaraxdu u dhacdo cimrigaagu oo dhan ninna isma ka hortaagi doono sida nebi muuse bal raximahullahu ula jiray ayaan adigana kula jiri doonaa kuma aan goobi doono kuma aan dayrin doono haddaba xoog yeelow oo aad u dhirow waayo dadka waxaad dhaxali siisaa dadka dalkii aan uga dhirtay awowyaashooda ina iyagu siiyo xoog un yeelo oo aad u dhiiraanow inaad dhowrtid oo aad yeeshid si faaqsan sharcigii addoonkaygii nebi muuse kugu amray oo dhammu si aan aad uga liibantid meel kasta aad tagtid sharcigaasi ha uga leexani mid mid bixdaan doonto sharcigu waa inaanu afkaaga ka tegin laakiinse waa inaad u fiirsataa habeen iyo maalin weliba si aad u dhowrtid wax allaala waxa ku qoran oo dhan waayo markaasaad jidkaagu ku barwaaqoobi doontaa waadna liibaani doontaa miyaanay kugu amrin xoog yeelo oo aad u dhiroonin ha ka cabsanin hana qalbi jabin waayo rabbiga ahu wuxuu kala jiraa meel kasta oo aad tagtidba markaasaa yeeshee wuxuu amray saraakiishii dadka oo ku yidhi bal xeerada dhexmara oo waxaad dadka ku amartaan oo ku tiraadaan saadkiina diyaarsada waayo saddex maalmood waa inaad kaga gudubtaan webiga urdun inaad gashaan oo aad hanti idaan dalka ahu hantida ahaan idin siinayo oo yeshaac wuxuu la hadlay kuwa kale iyo reer gaad iyo qabiilkii reer maneesh baadiskiisa oo wuxuu ku yidhi bal xasuusta ereygii addoonkii rabbiga oo muuse ahaa bal raximahullaahu idinku amray isagoo leh rabbiga ilaahiina ahu waa inaad na siinayaa oo wuxuu idin siin doonaa dalkan dumarkiina iyo dhallaankiina iyo xoolihiinba waxay joogi doonaan dalkii muuse idinka siiyey weliba urdun shiishadii halkiisii raggiina xoogga leh oo hubka sita oo dhammu waa inay idin siiyaan oo walaalahood ka hor gudba oo ay caawiyaan iyaga ilaa rabbigu walaalihiinana siiyo siduu idinkuba idin siiyey oo ay iyana hantiyaan dalka rabbiga ilaahiyna ahu iyaga siiyo markaasaad ku soo noqon doontaan dalkii hantidiina oo waxaad hantiyi doontaan dalka addoonkiina rabbiga oo muuse ahaa idinka siiyey webi ordun shiishadiisana oo ah ragga qoraxda ka soo baxda markaasi ay shaaca uga jawaabeen kulli wixii aad nagu amartay oo dhammu waanu yeeli doonaa oo meel allaale meesha aad noo dirtaba waynu tegi doonaa oo sidii aynu muuse wax weliba uga dhegaysan jirnay ayaynu adiguna kaaga dhegaysani doonaa una ha kula jiro siduu muuse ula jiray oo dhammu oo ku allaale kii amarkaaga caasiyaa oo aan dhegaysan ereyadaada iyo wax alla wixii aad ku amartid oo dhammu kaas waa ina la dilaa laakiinse xoog yeelo oo aad u dhiraanow markaasaa muuse wuxuu yeshaaca ku yidhi bal eeg adiga gacanta ku geeliyey yeriixo iyo boqorkeeda iyo ragga xoogga leh oo waa inaad magaalada xareereysaan oo raggiina dagaalyahanada ah oo dhammu magaalada mar ku soo wareegaan oo sidaa waxaad yeeshaan lix maalmood oo toddobaad waa inaad waddada waa inay sanduuqa hortiisa socdaan iyagoo wataa toddoba buun oo waana geeshooda ah oo maalinta toddobaad waa inaad magaalada ku soo wareegtaan toddoba jeer oo wadaadaduna waa inay buunka afuufaan taasi waxay ahaan jirtay sharcigii reer banu israa'iil oo wakhtigaasi la qoray dhegeystayaal waxaynu soo gaaray gebagabadii barnaamijkeenna oo qoray sheekooyinka nebi muuse bal raximahullaahu oo mar ay aad u afuufeen buunka wanankii geesahooda oo idinku aad bay maqasheen dhawaaqa buunka dadka oo dhammu qaylo dheer waa inay ku qayliyaan markaasaa derbiga magaaladu meeshiisa ku dhici doonaa dadkuna waa inuu nin weliba hortiisa qumaati uga socdaa dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo